بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo saddex iyo tobnaad ee suuratu aali cimraan ilaahay waxau ihi tabaaraka wa tacaala laysuu sawaa'a min ahli اlkitaabi ummat qa'imat yatluuna aayaati اllahi aanaa alleyli wahum yasjuduun allah waxau ihi subxaanah laysuu sawaa'a ay laysuu may ahaanin kuwa ahlulkitaabkee laga soo waramay sawaa'an kuwa siman ma sinna ee waa kala soocan yihiin min ahli lkitaabi kitaabka kuwii ehelka u ahaa waxa ka mid ah ummatun ummad baa ka mid ah ummaddaasoo qaa'imatun ay mustaqiima toosan ama ummatun qaa'ima ay lilaah ummad ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa u taagan ayaa ka mid ah ummaddaasoo yatluuna akhriyaya aayaati illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa akhrinaya aanaa alleyli habeenka saacadihiisa akhriyaya walxaal bay akhriyayaan hum iyagu yasjuduuna ay tukanayaan ay bimacnaa yusalluun oo waa min iطlaaqi اljuز'i wa iraadati اlkuli qayb baa la cabiray oo salaaddii ka mida waa sujuudda waxaana looga jeedaa salaaddii oo dhan alla waxau ihi yu'minuuna waxay rumaynayaan biاllaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay rumaynayaan iyo walyowmi اlaakhiri maalinta u dambaysa oo qiyaamada ah waxaa loo yidhi alaakhir liannahu laa yowma bacdahu maalin ka dambeeyaan jirin waxaana la yidhaha alaakhir bikasri اlkhaa waa ka u dambeeya alaakhar bifatxi اlkhaana waa ka kale shayga kale marka la leeyahay ayaa aakhar la yidhaha bilfatx laakiin aakhir bilkasri waa ka u dambeeya kam taraka alwalu lilaakhir waa ta la yidhi imisaa kii hore uga tegay kii dambe xikmad iyo cilmi alla waxau ihi yu'minuuna waxa ay rumaynayaan billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ay rumaynayaan iyo walyowmi maalinta alaakhir ee u dambaysa ayay rumaynayaan oo waya'muruuna dadkana waxay farayaan bilmacruufi waxa wanaagsan wayanhawna waxanay u diidayaan cani ilmunkari waxa xun ee shariicadu inkirtay diiday wayusaaricuuna waxaanay u degdegayaan fi lkhayraati khayraadka iyo waxyaabaha wanaagsan ayaa ay u degdegayaan wa ulaa'ika kuwaasi la soo sheegay min asaalixiina kuwa wanaagsan ayaa ay ka mid yihiin alla waxau ihi wamaa yafcaluu waxay sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu laga qarin maayo lagana qadin maayo oo waxaa la yidhi ficilkan kafara hal mafcuul buu qaataa laakiin maanta laba mafcuul buu qaatay oo dee mafcuulkii hore ilan muqayaru siiqa loo loo tiiriyo waa majhuule mafcuulkii hore waa naa'ibu faacilka mafcuulka labaadna waa damiirka baariskee muuqda marka maadaama ficilka kafara hal mafcuul uu qaadan jiray maantana laba mafcuulu haysto waxaa ficilkan la dhansiiyey ficil kale macnihii oo laba mafcuul qaata waa ficilka xarama ee labada mafcuul qaata bimacna alxirmaan markaa ficilkuna in ficil kale macnihii la siiyo waa asluub ka mid ah asaaliibta luqada carbeed markaa ficilku macnihiisii horena waa gudanayaa macnaha ficilkan kale ee la cabsiiyena macnihiisii waa u leeyahay oo markaa waxay noqonaysaa falan yukfaruuhu aslulkufri qarintay ahayd marka macnuhu waxa uu noqonayaa lagana qarin maayo lagana qadin maayo ee way helayaan oo nasiibkoodii waa qaadanayaan oo falan yukfaruuhu ay falan yuxramuuhu ayaa macnaheedii la cabsiiyey ficilkan bimacna alxirmaan waayo maadada kafara aslulkufri waxaa la ydhaha waa asitru wataqdiya waa qarinta luqada carbeed kufriga asal ahaan waxaa la qariyaa la ydhaah oo qur-aanka waata ku soo aroortay kamahali kaytin acjaba alkufaara nabaatuhu waa sidii roob oo kale matarkaasoo acjaba alkufaara kuwa beeralayda uu cajabgeliyo uu yaabgeliyey nabaatuhu wixii uu soo saaray alkufaara gaaladaha o dhan waa azuraac waa beeralayda maxaa alkufaar loo yidhi beeralayda waayo qofka zaaricee wax beerayaa dee yuqadi lbadrata fi turaab ininyaha ama midhaha ama shinnida uu wax ku beerayo dee ciidda hoosteeduu ku qariyaa sidaasaa loo yidhi alkufaar waa kuwaa wax qarinaya marka macnaha istilaaxigaa iyo ka luqawigaa calaaqada ka dhexaysaana waxa weeye qofka alle iyo rasuulkiisa ka gaaloobay waa qof nicmadii ilaahay qariyey oon ka garaabin oo ka gaaloobay weeyi marka alla waxau ihi wamaa yafcalu min khayrin waxay khayr sameeyaanna falan yugfaruuhu laga qarin maayo oo laga qadin maayo wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeyi bilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada ilaahayna waa u cilmi badan yahay hadduu u cilmi badan yahayna rabbi dee isagaa ka abaal marinaya taqwada iyo wanaagga ay samaynayaan aayaadkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay awalan xaalu ahli lkitaab almu'miniin ahlulkitaabkii mu'miniinta ahaa xaalkooda sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo haclaba ibnu saciid iyo raggii ahlulkitaabkii hore ahaa markii dambena nebi moxamed rumeeyey xaalkoodii wanaagsanaa ayaa lagu tilmaamay aayaddan oo nimanka ahlulkitaabku inaanay sinayn ee mu'miniin dhabihi ay ka mid yihiin baa ilaahay uu sheegay laysuu sawaa'an min ahli lkitaabi ummah rasuulkuna salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu ku yidhi kamaa fi صaxiixayn halaaثatun yu'towna ajrahum maratayn saddex qolo abaalkooda laba jeer baa la siiyaa oo laba mar baa abaal ay leeyihiin iyo ajar waxaa ka mid ah rajulu min ahli اlkitaab aamana binabiyihi waadraka الnabiya faamana bihi waاtabacah wasadaqah falahu ajraan nin markii hore ahlulkitaab ahaa dabadeed nebigiisii rumeeyey iyo kitaabkii hore kadib nebi moxamed markuu soo gaadhayna sala allahu calayhi wasalam rasuulkiina rumeeyo raacay ninka labadaa iimaan isudar isku darsaday dee falahu ajraan laba abaal buu leeyihi abaalkii iimaankii hore iyo ka dambe labadaba waa isku darsanayaa marka raggaa waxaa ka mid ahaa raggaa ragee toosan dee cabdillaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo haadihi alaayaat waxaa kaloo ku sugan fadlu tilaawati alqur'aani fii salaati alleyl fadliga iyo sharafka ay leedahay qur'aanka in lagu akhriyo salaadaha guud ahaan gaar ahaanna salaada habeenkii ee fadliga badan oo yatluuna aayaati illaahi aanaa alleyli wahum yasjuduun waa fadli ay dadka kala dheer yihiin waxaa kaloo ku sugan fadlu liimaani walmusaaracati ila alkhayraat fadliga iyo wanaagga uu leeyahay rumaynta rabbi la rumaynayo iyo khayraadka iyo wanaagga in loo tartamo oo loo kala dheereeyo culimmadu waxa ay ku sheegaan sababu nusuulka aayaddan waxay yidha waxaa la yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wakhti wakhtiyada ka mid ah ayaa salaadii cishaay uu dib u dhigay saxaabadiina waa sugayeen oo isagu inuu usoo baxay eegayeen wakti dambuu usoo baxay markaasaa waxa uu ku yidhi antum aladiina tadkuruuna allaha haadihi saaca xilligan habeennimo idinkunbaa alla xusaya markaasaa aayaddani ay soo degtay dad kaloo ahlu kitaab oo mu'miniin oo xusayaana inay jiraan mufasiriinta qaarkoodna waxay sheegeen oo yidhaahdeen waxay aayaddani ka hadlaysaa cabdillaahi ibnu salaam iyo raggii la midka ahaa alla waxa uu ihi laysuu may ahaanin ahlulkitaabku sawaa'an kuwa siman kuwa siman may ahaanin min ahli lkitaabi ahlulkitaabkii waxaa ka mid ah ummatun ummad qayb baa ka mid ah qaybtaasoo qaa'imatun ay mustaqiima sida jalaaleynku uu ku fasirayo qaa'ima bimacna almustaqiima qaar toosan baa ka mid ah waxaa kaloo lagu fasiray ummatun qaa'ima ummad u taagan ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa ka mid ah ummaddaasoo yatluuna akhrinaya aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa akhriyaya aanaa alleyli habeenka saacadihiisa walxaal bay akhriyayaan hum iyagu yasjuduuna ay yusalluun ay tukanayaan ayaa ay qur'aankii akhriyayaan yu'minuuna waa rumaynayaan billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay rumaynayaan iyo walyowmi alaakhiri maalinta u dambaysa ee aakhire ayaa ay rumaynayaan waya'muruuna waxaanay dadka farayaan bilmacruufi waxa wanaagsan oo towxiidku ugu wen yahay wayanhawna waxaanay u diidayaan dadka cani ilmunkari waxa xun ee shariicadu ay diiday oo shirku ugu wen yahay wayusaaricuuna waxaanay u degdegayaan fi lkhayraati khayraadka iyo wanaagyada ayay u kala dheeraynayaan oo u kala degdegayaan wa ulaa'ika kuwaasi kuwaa lasoo sheegay tilmaantaa ku toosani min asaalixiina kuwa wanaagsan bay ka mid noqdeen oo macnaha aladiina saluxat aqwaaluhum wa acmaaluhum kuwa hadalkooda iyo ficilkooduba hagaagay wa ulaa'ika kuwaasi min asaalixiin kuwa wanaagsan ayaa ay ka mid yihiin alla waxau ihi wamaa yafcalu waxay haddaba sameeyaan oo min khayrin ah waa qiraadan xafsade ay noogu taalla musxafka qiraa'ada kale wamaa tafcaluuna waxay noqonaysaa wamaa tafcalu waxaad samaysaan haddaad ummaddii nebi maxamed tihiin guud ahaan oo min khayrin ah wamaa yafcalu waxay sameeyaan ama wamaa tafcalu waxaad samaysaan oo min khayrin khayrana falan yukfaruuhu laydinka qarin maayo laydinkana qadin maayo labadii macnoba waa gudanaysaa macna alxirmaani waalkufraan wallaahu allana caliimun kii u cilmi badan weeyi bilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsooda ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tugniya ka tari maysa canhum iyaga amwaaluhum xoolahoodu iyo walaa awlaaduhum ubadkoogu toona min allaahi ay min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa uga tari maayaan shay-a waxba waa nakiro fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum wax yar iyo wax weyntoona wax alla waxay ka anfacaysaa ma jirto wa ulaa'ika kuwaasi lasoo tilmaamay ee gaalada ihi asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeyi maxaa asxaabu naar loo yidhi limulaasamatihim lahaa way laasimayaan oo meelna uga guuri maayaan marka inay ku waarayaan waxaba laga fahmay asxaabu nnaar haddana waxaa lagu sii adkeeyey hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan naar bay asxaab u yihiin dhexdeedana ku waarayaan alla waxau ihi mathalu maa ay mathalu ihlaaki maa yunfiquun waxa ay bixinayaan gaaladu baabi'inta la baabi'inayo tusaalaheedu waxa weeyi fii haadihi tani dhexdeeda ay ku bixinayaan alxayaati ee nolosha ah addunyaa aydaniya ee liidata ama addunyaa ee dhow waayo adduunyo yacni waxaa laga keenay ama min addanaa'a oo liidashada iyo xaqaarada ah ama min addunuwi oo dhowaanshaha ah marka mathalu maa yunfiquuna fii hadihi alxayaati addunyaa waxay adduunyadan dhexdeeda ku baxsanayaan baabi'inta laga baabi'inayo waxa mahalkeediiyo tusaalaheedu yahay kamahali riixin ay kamahali ihlaaki riixin waa dabayli waxay baabi'isay oo kale dabayshaasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay sirun qabow daran dabayl waxa weeyaan aada u qabow qabow darani ku jiro dabayshaasoo asaabad haleeshoo ku dhufatay xarta qowmin qolo beerteed ku dhufata oo ku dhacday qoladaasoo dalamuu dulmiyey anfusahum nafahooda dulmiyey oo fa ahlakathu dabadeed dabayshii ay baabi'isay oo ay waxa weeyaan halaagtay beertii ay ku dhufatay wamaa dalamahum ullah marka macnuhu waxa weeyi sida beertaa dabaysha hamadayga iyo kulka ama qabowga wadata ay ku dhufatay sida beertaasi u baaba'day ee ehelkeedii aanay ugu intifaacin xilligay ugu baahida badnaayeen sidaasoo kale waxa ka dhigan kuwa gaaladii adduunka waxay ku bixinayaan wax allo waxay xoolo iyo amwaal bixinayaan waa baaba oo wax midha ah ka guran maayaan oo ka goosan maayaan waayo dee waxaa laga waayey camalku wuxuu ku ansaxayey ee ka horeeya oo iimaanka ah ilan shay walba dee shuruud iyo arkaanuu ku ansaxuu leeyihi marka cibaadadu waxay ku ansaxdaa oo ka horeeya dee marka hore in la rumeeyo rumayntii haddii laga waayey waxay bixiyaanba waa baaba raad ma leh alla waxau ihi wamaa dalamahum ullah ilaahay ma dulmiyin kuwaas walaakin ha yeeshee anfusahum nafahooda ayaa yadlimuuna ay dulmiyayaan oo macsiyada iyo dunuubta ayay ku dulmiyayaan aayaadkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala ugu horeyn lan yugniya cani ilmari min cadaab illaahi maalun walaa walad walaa hayruhuma ruuxa ilaahay cadaabkiisa waxba ugama tari karo xoolo u lahaa iyo ubad u lahaa midna iyo wax kala toona culimmadu waxay isweydiiyeen oo ma wax kaloo wax u tarayaa jira maxaa amwaashiiyo awlaadda gaar ahaan loogu xusay amwaaluhum walaa awlaaduhum maya wax kaloo wax u tarayaa ma jiro wax waliba oo ay la yimaadaan anfici maayo shay anfacayaa ma jiro laa maal walaa walad laakiin labadan waxa gaar loogu xusay adduunka markay joogeen markay dhibaata ku dhacdo cidda ugu horraysa usoo gurmataa dee ubadkoogay ahay waxa ugu horreeyay dhibaato kaga baxaan dee maalkooday ahay marka labadii shay ee ugu badnaa ee waxu tari jiray adduunyada ayuunbaa la xusay ee kuma koobna ee macnuhu waxa uu yahay waa caame wax wax u tarayaaba ma jiro oo cadaabka alle ka deeqaya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan buطlaanu lcamali الsaalix bishirki wاlmowti cala اlkufr camalka wanaagsan ee la sameeyo inuu ku burayo ku baaba'ayo gaalnimada iyo shirkiga lagu dhimanayo oo qofku camal marka uu samaynayo haddaanu iimaan lahayn camalkaasi ka ansixi maayo oo ilaahay waxau ihi subxaanah waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin ruuxa iimaanka ka kufriya ee ka gaalooba ee aan rumayn camalkiisii waa buray aakhirana waa khasaaraya marka aayaddaa waxaynu ka qaadanaynaa dee shardu sixati alcamal huwa aliimaan camal wuxuu ku ansaxee ugu horeeyaa waa iimaan inuu ka horeeyo camal aan iimaan ka horreyni dee ansixi maayo marka labada shuruudood ee acmaasha lagu lagu aqbalee ugu horeeyaa waxa weeyi dee iimaankii ikhlaaskii mutaabacadii kow horta waa inuu mu'min yahay ilaahay dartiina uu u sameeyey camalka rasuulkana uu kaga dayanayo sala allahu calayhi wasalam haddii iimaankaa la waayo waxay noqonaysaa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camal fajacalnaahu habaaa mansuura boodhkaa waxa weeyaan la afuufay ee hawada la raaciyey ayaa camalkoodii iyo tacabkoodii uu noqonaya oo waxba ka dheefi maayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan darbu lamhaal litaqriibi almacaani ila aladhaan tusaalayaasha qur-aanku wuxuu usoo qaataa si macaanida maskaxda loogu soo dhoweeyo oo waxyaabaha aynu garanayno ee maxsuuska ee horteenna yaalla ayaa tusaale laynoogu soo qaadanayaa si waxa inaga qarsoon aynu ugu garanno oo macnaha iminka acmaasha ay gaaladu samaynayaan inaan laga aqbalayn oo ajar aanay ka helayn waxaa lagu tusaaleeyey beertaa hamadayga ama dabaysha darani ay ku dhufatay ee baaba'day sida beertaa baaba'day ehelkeedii aanay waxba ugu intifaacayn ayaa gaalkuna waxa uu sameeye ee wanaagsan waxba aanu ugu intifaacayn oo waxa ay sadaqo iyo xoolo dadka ay siinayaan waa habaan manhuura waayo iimaan kuma salaysna oo kuma sugna waxaa kaloo ku sugan aayaadkan bayaanu ana alcaasi daalimu linafsih waxaa laynoo caddeeyey ruuxa daalimkee dembaabay naftiisa inuu dulmiyey waayo dembiga uu sameeye cuquubada ka dhalataa naftiisay ku dhacaysaa wmaa dalamahum اllah walaakin anfusahum yadlimuun marka aaalim naftiisa waa dulmiyey waayo wuxuu u sababay cuquubo iyo cadaab rabbi inuu ku dhaco alla waxau ihi in aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tugniya ka tari maysa canhum iyaga amwaaluhum xoolahoodii iyo walaa awlaaduhum ubadkoogii toona min allahi ay min cadaab illaah ilaahay cadaabkiisa uga tari maayaan shay-a waxba iyaga iyo kayrkoo toona ama wax kala toona dee anfici maayo oo waxaa ruuxa anfacayaa waa un iimaanka iyo camalka wanaagsan oo alla waxau ihi subxaanah wmaa amwaalkum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aamana wacamila saalixa may ahaa nin ubadkiina iyo amwaashiinu kuwo xagga iyaga idiin soo dhoweynaya oo waxaad ka dheefaysaan ma aha ilaa ruuxa rumeeya ee camal saalixa sameeye mooye allah waxau ihi wa ulaaika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteedii weeye oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda ayaa khaaliduuna ay ku waarayaan maalu maa yunfiquuna ay maalu ihlaaki maa yunfiquun yacnii shayga ay bixinayaan baabi'inta la baabi'inayo tusaalihiisu waxa weeye fii haadihi tani ay ku bixinayaan alxayaati ee nolosha addunyaa ee liidatee dhow nolosha tan adduunyada gaaladu xoolaha ay ku bixinayaan baabi'inta la baabi'inayo ee ajar aanay ka helayn tusaalahoodu waxa weeye kamahali riixin ay kamahali ihlaaki riixin ama kamahali muhlaki riixin waa dabayli mid ay baabi'isay oo kale weeyi dabayshaasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay sirun qabow daran ibnu cabaas wuxuu yidhi waa albardu shadiid sirun culimmada qaarkoodna waxay yidhaahdeen alxaru shadiid waa kulayl daran laakiin waxaa la yidhi macnuhu isma diidayo oo labadu waxay ku kulmayaan bijaamici lhalaag oo kulaylkuna waxbuu halaagayaa qabowguna waxbuu halaagayaa marka labada kii lagu fasiraba waa inay baaba'do ay halaagtay uun macnaha iyo muraadka loo jeedaa kaas weeyi markaa kamahali riixin waa dabayl waxay baabi'isay oo kale kamahali ihlaaki riixin dabayshaasoo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay sirun qabow daran ama kulayl daran dabayshaasoo asaabad haleeshay xarha qowmin qolo beertood haleeshoo ku dhufatay qoomkaasoo dalamuu dulmiyey anfusahum nafahooda oo dembaabay oo ilaahay caasiyey oo dabeed fa ahlakathu dabayshii ay halaagtay beertii oo ay baabi'isay taasay la mid tahay oo sida beertaa ay dabayshu u baabi'iseen waxba looga dheefin ayaa gaaladu waxay bixiyaanna baaba u yahay aan waxba laga dheefay oo ilaahay waxau ihi subxaana ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili اllah fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasra uma yuqlabuun kuwii gaaloobay waa bixinayaan xoolahooda oo waxay ku bixinayaan liyasuduu can sabiili اllah si ay dadka diinta ilaahay ugu diidaan oo ugaga hor joogsadaan had iyo habeen waxay xoolahooda ku bixinayaan dagaalka diinta iyo ahlu diinka alla waxau ihi fasayunfiquunahaa way bixinayaan uma takuunu calayhim xasra dabadeed korkooda qoomamo iyo murugo ayay ku noqon xoolahay diinta alla kula dagaalameen uma yuqlabuun dabeed waa laga guulaysan doonaa oo libinta iyo guushana waxa gaadhaya muminiinta allah waxau ihi wamaa dalamahum ullah ilaahay ma dulmiin kuwaas walaakin ha yeeshee anfusahum nafahooda ayaa yadlimuuna ay dulmeeyaan alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu biطaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii yeey mar haddii mu'min lagugu yeedho u dheg raariciyo dareenkaaga soo jeedi oo ibnu mascuud waa kii lahaa radia allahu canhu waardaah idaa samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu faarcihaa samcak fainamaa huwa khayru tu'maru bih aw sharun tunhaa canh haddaad maqasho ilaahay oo kuugu yeedhaya yaa ayuha aladiina aamanuu u dheg raarici oo u soo jeedso waayo ama khayr baa lagu farayaa ama shar baa lagu diidayaa sidaa darteed haaliban mar haddii lagu yidhaha yaa ayuha aladiina aamanuu ama amar khayr baa ka dambeeya oo inaad samayso la doonayo ama nahyi shar oo inaad ka dheeraato la doonayo oonad u dhowaan alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyay laa tattakhiduu biaanatan laa tattakhiduu ha yeelanina itakhada laba mafcuul bay qaadanaysaa mid waa joogaayo biaanatan ka horena waa maxduufo waa la soo qadarayaa oo waa hum waxaanu u noqonayaa gaaladii lasoo sheegay oo waxaa ka horreysay ina aladiina kafaruu lan tughniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a aladiina kafaruudaasaa damiirku u noqonayaa macnuhu markaa wuxuu noqonayaa yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey laa tattakhiduu ay laa tatakhiduuhum gaaladaa ha ka yeelanina biطaanatan saaxiib hoosaad kuwa saaxiib hoosaad idin ah sirtiinna ah ku qarsataan ama xoghayn hoose idin ah waxaa la yidhaha aslu biaana waxaa la yidhaha marada hoosta laga xidhay jidhka xigta ayaa biaano la yidhaha marka biaanatu rajulna waxa weeye qofka dadka ugu xiga in cidi ka xigin marka gaalaha ka yeelanina biaanatan saaxiib hoosaad aada wax walba ku aamintaan gaalaha ka dhiganina min duunikum ay min hayrikum ayrkiin ah oo min duunikum jalaaleynku waxa uu ku fasirayaa ay min hayrikum aan idinka ahayn oo gaalo ah oo duunku waxa uu tilmaamayaa yacni kuwo gaalo ah oon idinka idinla mid ahayn ama min duunikum idinka sokadiin yacni aan ahayn mu'miniin oo gaalo ah ha ka yeelanina xoghayn iyo saaxiib hoose laa ya'luunakum yacni idinkala gaabin maayaan gaaladaasi khabaalan fasaad dhexdiinna inay fasaad dhigaan ka gaabsan maayaane way ku dadaalayaan wadduu waxay jeclaadeen gaaladu maa canidtum ay canatakum mashaqadiinna iyo dhibkiinay jecel yihiin alla waxau idhi qad badad xaqiiqa ahaan waxa muuqatoo daahirtay albaqdaa'u nacaybshaha ayaa ka muuqday min afwaahihim afafkooda afkoodaa nacaybshuhu ka soo ifbaxay oo ka soo burqanaya wamaa tukfii waxay qarinayso suduuruhum laabahoodu waxay qarinayaan ayaana akbaru ka weyn waxa afkooda ka soo burqaday allah waxau ihi qad bayannaa waa caddaynay lakum idinka waanu idiin caddaynay alaayaati aayaadka waanu idiin caddaynay in kuntum haddaa ahaateen tacqiluuna kuwa wax garanaya oo wax fahmaya caqli iyo garaad haddaad leedihiin kor iyo hoosba waa idinku dhignay allah waxau idhi haa antum idinku mu'miniintiyey ulaa'i kuwaasaa tihiin waa mubtadiya khabar marka laysaga dhigo antum iyo ulaa'i ama waxaad ka dhigtaa ulaa'ida munaade xarfunidihii laga xadfay oo khabarka tuxibuunahum tarid oo markaana waxay noqonaysaa haa antum idinku mu'miniintiyey ulaa'i yaa ulaa'i kuwaasow hee tuxibuunahum gaaladii waad jeclaanaysaan oo waa jeceshihiin walaa yuxibuunakum iyaguna idinma jecla oo daniya muraad idinkama laha wa tu'minuuna waa rumaynaysaan mu'miniintiyey bilkitaabi jinsiga kitaab waa ayilkutub kutubtii oo dhan oo ashu waa jinsiyo oo jamiiculkutub bay caam yeelaysaa oo waxba ka reebi mayso wa tu'minuuna waa rumaynaysaan bilkitaabi ay jinsa alkutub kutubtii oo dhan waa rumaynaysaan kullih dhammaantood waidaa laquukum markay idinla kulmaan gaaladu qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waanu rumaynay ayay afka baarkiisa ka odhanayaan waa munaafiqiintii yacnii sinfiga halkan lagaga warramaya waa gaalada noocii munaafiqiinta ahaa ee afka baarkiisana islaamka ka muujisanayey uurkana gaalada ka ahaa iyo caloosha waxay idin odhanayaan rumaynay waydaa khalow marka ay isu gaar noqdaanay cidlo iska helaanna cadduu waa qaniinayaan calaykum idinka korkiinna ayay u qaniinayaan alanaamila faraha caaradooda min alkaydi cadho iyo ciil dartii ayay faraha caaradooda qaniinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow muutuu dhinta gaalooy bikaydikum cadhadiinna iyo ciilkiinna ku dhinta ina allaha alle caliimun kii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiine ku qarsoon ilaahay waa ogyahay oo wax ka qarsooni ma jiro allah waxau idhi in tamsaskum hadday idin taabato mu'miniintiyey xasanatun xaalad wanaagsane hadday idinsoo marto barwaaqo nicmo ammaan horumar wanaag hadduu idin helo tasuuhum gaalada waa xumaynaysaa oo way ka murugoonayaan waanay ka tiiraanyoonayaan wain tusibkum hadday mu'miniintiyay idin haleesho sayi'atun xaalad xumi hadday idinku dhacdana abaar colaad dhibaato kale dhib uuni hadduu idinku dhacana yafraxu way ku farxayaan bihaa xumaantaa idinku dhacday waa ku farxayaan alla waxau idhi waa in tasbiruu haddaad haddaba sabirtaan oo dhibaatadooda iyo makrigooda u adkaysataan oo watattaquu ilaahayna aad ka cabsootaan oo taqwo la timaadaan laa yadurukum idin dhibaatayn maayo oo idin dhibi maayo kayduhum shirqoolkoodu shay-aa waxba idinka dhibi maayo waayo ina allaha alle bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan gaaladu muxiitunkii koobay weeyi ilaahay baa ka wareego koobay oo waxa weeyaan ka sarreeya oo awood iyo arag iyo ilaalinba u leh oo idinka celinaya haddaad ilaahay ka baqataan weeyi haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay awalan xurmatu muwaalaati alkufaar wa xurmati itikhaadihim mustashaariina wa asdiqaa wa xurmati iطlaacihim calaa asraari اdowla wاlmuslimiina cumuuma inay xaaraan tahay gaalo in sokeeye iyo saaxiib la jecel yahay laga dhigto iyo in laga yeesho saaxiibbo hoose oo lala tashado oo sirta muslimiinta lagu aamino arrintaasi inay muxaram tahay aayaadkan waxaa ka cad ilaahay subxaanahu wa tacaala khabiirka ahaa ee xogogaalka u ahaa addoommadiisa u cilmiga badnaa walaa yunabi'uka milu khabiir alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir a antum aclamu am illaah ilaahay u cilmiga badnaa ee xogogaalka u ahaa addoommadiisa ayaa gaalo waxay tahay inooga warramaya dee ilaahay warkiisa intaad ka tagto war kale oo macaan haddaad qaadato dee sow ayaan darro ma ah oo diintaada ku waayi mayse ilaahay baa kuu warramay ee warkiisu ha ku deeqo ilaahay wuxuu inoo sheegay nimankaa gaalo inay ina necab yihiin oo ciil iyo cadho badan ay noo qabaan oo cadaawadda iyo ciilkoodu afkooda uu ka muuqdo aanay qarsoonayn waxaana alla uu sheegay ilaaha qalbigooda waxa ku qarsoon xogogaalka u ihi wuxuu inoo sheegay afka waxay ka muujiyeen waxa ka weyn waxa uurka ay noogu hayaan intaasoo yacni shay waxaa laynoogu sheegayaa oo allaynoogu caddaynayaa inaan mu'miniintu gaalo ku dagmin oo ay ogaadaan had iyo habeen inay gaalo dagaal kula jirto joogto ah oo aanay qarsanayn arrinta noocaasina maanta ma qarsoona oo warbaahinta iyo meel walba dee caalamkii maanta wuxuu noqday ka qarya waaxida waa magaalo keliya u noqday markaa gaalmaanta cadaawadda uu islaam iyo ehelkii u hayo ma qarsanayo way caddahay laakiin muslimiinta ayuunbaa garan la mowqifkii munaasabka ah ayay ka qaadan lahaayeen waayo waa ayaandaro gaalkii nooca ahaa een teella kuu dhiganayne geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayay dhibkaaga isagii inaad ka dhigato la taliyahaagii aada hoosta soo gashanaysid xogtaadii aad ku aaminto sirtaadii aad ku aaminto dee waa khasaare yacni waxa weeyaan goorma ayaa guul la gaadhi marka inta sidaa la yahay mataa yabluqu lbunyaanu yowman tamaamahu idaa kunta tabniihi wagayruka yahdimu goormaa dhismuhu tamaamkiisa uu gaadhaa oo uu kacaa haddaad adiguna kolba dhisasoo dhagaxba dhagax saarayso ku kalena intuu kuusoo weydaarto uu gunta ku dhufanayuu duminayo macnuhu waxa weeye dee gaalkii cadow ka dhiga lagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa kiibaad sokeeye ka dhigatood hoosta soo gashatay halkeed gaadhi markaa dee guuli kaa dheer ilaahay markaa waxa uu yidhi laa tattakhiduu biaanata min duunikum albiaana waa saaxiibka hoose ee wax walba lagu aamino kaa gaal ha ka dhigan waayo cadow iyo saaxiib hoose dee isma qabtaan waa laba kala fog markaa iska ilaaliya ayaa alla u yidhi subxaanah ilaahay waxa uu inoo caddeeyey bayaanu bqdi اlkaafiriina wa xiqdihim calى اlmu'miniin wa nawaayaahum الsayi'ة waxa alla inoo caddeeyey oo inoo qeexay cadaawadda iyo xiqdiga ay inoo hayaan iyo niyo xumadoodu heerka iyo halka ay taagan tahay markaasa alla waxa uu yidhi qad bayannaa lakum اlaayaati in kuntum tacqiluun haddaa wax kala garanaysaan aayaadka waa idin caddaynay marka waa caqli la'aan iyo garasho la'aan iyo garaad la'aan wuxuu alla kuu caddeeyey in laga baydho oo wax kale la sameeyo alla wuxuu inoo tilmaamo uu yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a ina allaha bimaa yacmaluuna muxiiط aayaddu waxay tilmaamaysaa si kastoo gaal shirqool iyo dabin kuugu dhigo waxa ka weynuun ilaahay makrigiisa iyo kaydkiisa laakiin ilaahay wuxuu kaaga fillaanayaa marka wuxuu ku amray ad yeesho oo halkaa waxa ka cad anna alwiqaayata min kaydihim takmunu fi sabri waataqwa shirqoolka gaalo iyo dabinaday inoo maleegayaan waxaa lagaga badbaadayaa in la sabro waa kow oo diintu sabir bay u baahantah adkaysi bay u baahantah iyo in ilaahay laga cabsoodo haddii labadaa la ysku darsado sabir iyo taqwo ilaahay baa kaaga filan oo waxba ku yeeli maayaan waayo ilaahay baa koobay oo ka sarreeya oo arkaya oo og oo ilaalinaya wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a marka maanta maxaa makrigooda iyo dhibkooda inoogu dhacay asabru wataqwa ayaan lahayn oo heerkii la rabay aan gaadhin rasuulkuna salى اlahu عalayhi waslm waxa uhi kama fi صaxiix اjaamici min xadiiث bni cabaas awhaqu cura اliimaan almuwaalaatu fi اllah wاlmucaadaatu fi اllah wاlxubu fi اllah wاlbغdu fi اllah guntimaha iimaankee ugu adag waxaa ka mid ah in ilaahay dartii laysku xidhiidhiyo layskuna naco oo xidhiidhkaaga iyo goyntaadu ay ku salaysnaato lilaahi wa fillaah ciddaad xidhiidhinayso ilaahay dartii aada u xidhiidhiso oo ilaahay ruux walba intuu u jiro uu kuu jirsado oo aada soo dhoweyso ruuxa aada goynaysa ama aada fogeynaysana intuu alle ka fog yahay aada iska fogeyso intuu ilaahay u dhow yahayna aada soo dhoweysato waalxubu fi llaahi waalbuqdu fi llaah iyo alle dartii in laysku jeclaado ilaahay dartiina laysku naco markaa gaalka ilaahay dartii baad u nacaysaa waayo waa cadow ilaahay iyo cadowgii rasuulka iyo cadowgii muuminiinta marka dee cadowgaagii inaad nasdeex ka dhigataa waa ayaan daro alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyey kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu ay laa tattakhiduuhum gaaladii ha ka yeelanina biaana xoghayn iyo saaxiib hoose oo sirtiinna aa ku aamintaan kuwaasoo min hayrikum idinka hayrkiin ah oo gaalo oon mu'miniin ahayn ama idinka sokodiin ahaaday yacnii gaaladaa ha ka yeelanina xoghayn iyo waxa weeyaan saaxiib hoose oo aan idinka ahayn oo kuwa gaaladaa ka mid ah alla waxa uhi laa ya'luunakum idinkala gaabin maayaan gaaladu khabaalan fasaad oo geed dheer iyo geed gaabanba waxay u fuulayaan fasaadkiina wadduu gaalo waxay jeclaadeen maa canidtum ay canatakum dhibaatadiinay jeclaadeen qad badad way soo daahirtoo waa muuqatay albaqdaa nacaybshaha iyo colaaddu way ka muuqatay min afwaahihim afafkooda wamaa tukfii waxay qarinayso suduuruhum laabahooda ayaana akbaru ka weyn waxaa afkooda ka soo baxay qad bayannaa xaqiiq ahaan baanu idinku caddaynay lakum idinka alaayaati aayaadka in kuntum haddaa ahaateen tacqiluuna kuwa wax garanaya oo fahmaya haa antum idinku ulaa'i kuwaasaa tihiin waa mubtadiya khabar ama haa antum idinku ulaa'i yaa ulaa'i kuwaasow tuxibbuunahum waad jeclaanaysaan gaalada walaa yuxibuunakum idinku iyaguna idinma jecla idinku waa jeclaanaysaan gaaladii iyana idinma jecla idinkuunbaa daba ordaye dan iyo muraad idinkama leh wa tu'minuuna waa rumaynaysaan idinku wa tu'minuuna waad rumaynaysaan bilkitaabi kitaabkii waa rumaynaysaan kullihi dhammaantii alkitaab waxaa looga jeedaa jinsulkutubo kutubtii oo dhan baad rumaynaysaan waidaa laquukum marka ay idinla kulmaan qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay waidaa khalow marka ay isu gaar noqdaanna caduu way qaniinayaan calaykum idinka korkiinna ayay u qaniinayaan alanaamila faraha caaradooda ciilkay idinka idiin qabaan dartiin ayay faraha caaradooda la qaniinayaan min alghaydi ay min ajli alghayd cadhada iyo ciilka dartii ayay faraha caaradooda la qaniinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow muutuu dhinta bikaydikum cadhadiinna iyo ciilkiinna ku dhinta ina allaha alle caliimunkii u cilmi badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin ku qarsoon ilaahay baa ogoo arkaaya in tamsaskum hadday idin taabato xasanatun wanaag tasu'hum waa xumaynaysaa bal waxa weeyaan si aynu wuxuun u fahamno ayaa waxaa layna dareensiinayaa halkay naga taagan yihiin iyo niyo xumada iyo ciilka inoo qaba oo wanaageennuna waa xumaynayaa oo way ka xumaanayaan dhibaatada inagu dhacdaana way faraxti gelinaysaa oo way ku farxayaan oo sidaasay jecel yihiin alla waxau ihi in tamsaskum hadday idin taabato mu'miniintiiy xasanatun wanaag khayr hadduu idinla kulmo tasu'hum xasanadaasi way xumaynaysaa oo way murugo gelinaysaa oo waa ka xumaanayaan wa in tusibkum haddii ay idin haleesho sayi'atun xumaani oo macnaha dhibaata idinku dhacdana yafraxuu way ku farxayaan bihaa xumaanta ama dhibaatada idinku dhacday oo sidaasaabay idinla doonayaan wain tasbiruu haddii aada sabirtaan oo watattaquu ilaahay aada ka cabsataan laa yadurukum idin dhibaatayn maayo kayduhum shirqoolka ay dhigayaan shay-aa waxba idin yeeli maayo waayo ina allaha alle bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitunkii koobay weeyi ilaahay awooddiisaana dee ka weyn oo ka sarraysa alla waxau ihi waid kadowta min ahlika tubawiu lmu'miniina maqaacida lilqitaal wallahu samiicun caliim rabbi waxau ihi wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii kadowta aada ka kalahday min ahlika ehelkaaga aada ka tagtay tubawiu xaal aada dejinayso almu'miniina mu'miniintii maqaacida meelo ay fadhiistaan oo lilqitaali dagaalka dartii aada u dejinayso ama maqaacido meelo ay fadhiistaan oo lilqitaali u sugnaaday dagaalka aada dejinaysay dadka wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeyi caliimunaa cilmi badan wadkur xus id waagii hammad ay ku hamidee ay doontay daa'ifataani laba kooxood ay dooneen labadaa kooxoodoo minkum idinka idinka mid ihi an tafshalaa inay waxa weeyaan baqato oo ay dib dagaalka uga noqoto oo ay fulayoobaan walxaal bay sidaa dooneen allaahu allana waliyuhumaa gargaarahooda uu yahay arrinkooda tawaliyaya gacanta ku haya wa cala allah alla dushiisa uun falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah walaqad nasarakum allah walaqad la wallaahi qad nasarakum allah ilaahay dhab ahaan buu idinku hiiliye oo idinku gargaaray bibederin beder ilaahay waa idinku gargaaray beder yacni ceel baa la odhan jiray halkaas ku yaalla waana masaafo madiine u dhowo maka iyo madiine u dhaxaysa imikana magaalo yar baa ka dhisan tuulo yar markaa halkaa beder dagaalkii ka dhacay ilaahay waa idinku hiiliye oo guusha idinku idin raaciyey walxaal baa ilaahay idiin gargaaray antum idinku adilla kuwa dullaysan a ahaydeen oo tira ahaan iyo saanad ciidanba ay idinku yarayd oo dagaalba aan diyaaru ahayn ee fattaqullaah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada lacallakum tashkuruuna si aada u mahadisaan oo rabbi aada ugu mahadnaqdaan id wakti ayaa ilaahay idiin hiiliyey walaqad nasarakum ullaahu nasarada ku tacalluji idda waa daraf ilayne id wakti ayaa ilaahay idiin hiiliyey taquulu aada ku odhanaysay lilmu'miniina mu'miniinta aada ku odhanaysay alan yakfiyakum miyaanay idinku filayn an yumidakum inuu idiin siyaadiyo rabbukum rabbigiin bihalaathati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah munzaliina xaal ay yihiin kuwa la soo dejinayo miyaanay kaafi idinku ahayn oo idinku filayn saddex kun oo malag in laydiin soo dejiyo balaa haayo waa idinku filan tahay in tasbiruu haddii aad sabirtaan oo watattaquu ilaahay aada ka cabsootaan waya'tuukum gaaladu ay idiin yimaadaan min fawrihim wakhtigooda haadaa kan ah xilligoodan imika ay idiin bu-ayaanay idiin cadhaysan yihiin hadda hadday idiin yimaadaan yumdidkum waxa uu idiin fidin doonaa oo idiin siyaadin doonaa rabbukum rabbigiin bikhamsati aalaafin shan kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mida musawimiina xaalo ay yihiin kuwa iscalaamadsanaya malaa'igtu ama musawimiina xaalo ay ahaadeen malaa'igtu kuwa nafahooda calaamadiyey waa ismi faacil ama ismi mafcuul ka dhigo wowda kordhow oo musawamiina qirada kale xaal ay yihiin malaa'igtu kuwa xagga alle laga soo calaamadiyey oo tilmaan gaara leh wamaa jacalahu allah wamaa jacalahu alla kama yeelin imdaadka damiirka hu ku jira waxaad u celisaa masderka laga fahmay yumdidkum oo imdaadka ah ziyaadinta ilaahay ku kaalmaynayo malaa'igtaas alla waxau ihi wamaa jacalahu ay wamaa jacala alimdaada yacni ziyaadintaa laydiin ziyaadinaya malaa'igta kama yeelin allaahu alle ilaa bushraa bushaaro mooye wax kale kama yeelin lakum idinka laydinku bushaaraynayo iyo walitatma'inna si ay u xasisho quluubukum qalbiyadiinu bihi ay bilimdaad ziyaadadaa iyo madadkaa alle idinka yimid si qalbiyadiinnuna ugu qaboobaan wama nasru guusha iyo gargaarku ma ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisa mooye meel kale guuli kama timaado allihii alcasiizi ee haalibka ahaa ee isagu mar walba gacan sarreeyey ee cidina aanay beegsan karayn allihii alxakiimi ee aan khaldamayne shay walba meeshiisa dhigayey ee xukumka iyo xikmadda xeesha dheer labadaba ku sifaysnaa liyaqtaca waxaad ku tacallujisaa laamta ay nasarakum ullah ilaahay wuxuu idinku hiiliyey beder liyaqtaca si uu u gooyo ama amadakum ullaahu bimalaa'ikatih ilaahay wuxuu malaa'igta idinku hiiliyo idinku soo fidiyey ama idinku siyaadiyey liyaqtaca si uu rabbi u gooyo u jaro darafan qayb si uu u gooyo qaybtaasoo min aladiina kuwii ka mida kafaruu gaaloobay kuwii gaaloobay qayb ka mida si uu u gooyo u laayoy u dhintaan oo loo laayo aw yakbitahum ama uu u dulleeyo oo nolosha loogu qabto oo fayanqalibuu dabeed ay u noqdaan khaayibiina xaal ayiin kuwa guuldaraystay oo waxay doonayeen iyo hadafkoodii aan helin haadihi alaayaat waxaa ku sugan laba namuudaj ama laba tusaale oo taariikhi ah oo ay munaasab tahay mu'miniintu inay kuwaan toobaan oo wax ku qaataan oo faahfaahintooda wax ka mid ihina xagga dambe ay noogu iman doonto labadaa tusaale waxa weeyi waa ghaswatu uxud wa ghaswatu badrin waxa weeyaan dagaalkii uxud iyo dagaalkii beder oo uxud ayaa la hormariyey bederna waa lagu khatimay labada tusaale waxay kale yihiin midna muslimiintu waa guulaysteen midna way jabeen marka labadaba dee in lagu waantoobo wax lagu qaato weeyi dagaalka hore uxud oo aayaad kaloo faahfaahinayaana inoo dambeeyaan waxa uu dhacay labiyo tobankii bishii tobnaad sanadkii waxa weeyaan saddexaad ee hijiriyada ayaa u dhacay maalin sabti ah marka uxud yacni gaaladu iyagoo ciil iyo cadho qaba oo maalintii beder yacni sanad ka hor inta la jebiyey oo toddobaatan laga laayey oo toddobaatan nolol lagaga qabtay jab xumi uu ku dhacay oo ciil qaba ayay uxud isa soo urursadeen marka markii nebigu sala allahu calayhi wasalam ka war helay ayaa isaguna nebigu ciidankiisii iyo waxa weeyaan saxaabadii isku tubarido uu habeeyey dabadeed madiine bannaankaa looga baxay oo buurtaa uxud agagaarkeeda iyo hareeraheeda bannaankaasaa loogu baxay si raggu ay bannaanka isaga helaan oon dumarka iyo carruurta iyo magaalada laysugu iman rasuulku markaa sala allahu calayhi wasalam halkaa ciidankiisa ayuu ku safayey oo waid hadowta min ahlika tubawiu lmu'miniin maqaacida lilqitaal qolo walba yacni goobtay ka dagaalgeli lahayd ayaa halkaa uu fadhiisinayay marka buurtaa uxudee weynee madiine ku dheraran waxaa jirta buur yar oo kale iyada la yidhaha jabal rumaat oo ilaa hadda waxa weeyaan dee qofku markuu uxud booqdo meelihii waxa weeyaan shuhadadii xamse iyo lagu laayey ku dhow buurtaa yarna rasuulku sala allahu calayhi wasalam ciidan warmooley ah oo cabdillaahi bnu jubayr uu haysto ayuu yidhi idinku buurtaa yar halkaa saaraado ha ka soo degina sidaan gaaladu halkaa intay uga soo dusaan aanay noo dhabarjabin rasuulku markaa sala allahu calayhi wasalam ciidankaa rumaadda ah ee warmooleyda ah ee cabdilaahi bnu jubayr uu madaxda uga dhigay wuxuu kula dardaarmay haddaanu guulaysanno iyo haddaanu guuldarraysanno midna halkaa aad taagantihiin ha ka dhaqaaqina xataa haddaad aragtaan hilbaha yaga oo haadu ay hiigasoo ay cunayso o kala goosanayso idinku halkaa ha ka soo dhaqaaqina halkaasun jooga marka macrakadii waa bilaabantay macrakada bilowgeedii hore guusha muslimiinta alla siiyey mar alla markay raggii rumaadahaa arkeen gaaladii oo jabtay oo faydmay oo la caydhsanayo ayaa waxay yidhaahdeen war meeshay naga dhaqaajiya gaaladii waa jabtay aynu qaniimada ragga la qaybsanna eh saxaabigii loo dirayna waxa uu ku yidhi war maya jooga rasuulka amarkiisi ha khilaafina way iskhilaafeen dee raggii waxa weeyaan rag ka midi waa iska dhaadhaceenoo buurtii waa laga soo daadegay amarkaa nebiga ee la khilaafay sababtiisa ayaa markiiba guushii guuldarre ay isugu rogtay oo macrakada bilowgeedii gacanta sare muslimiinta lahayd laakiin rasuulka amarkiisii markii la khilaafay halkii wili jooga laga dhaqaaqay la joogi waayey guuldaraa timid oo halkii ay soo baneeyeen ciidankii gaaladu intuu ka soo dhabarjabiyey ayaa muslimiintii iyo waxa weeyaan saxaabadii in badan oo ka mida la laayey oo nebiga adeerkii sala allahu calayhi wasalam rasuulka adeerkii xamza iyo raggii rag ahaa halkii lagu laayey dee halkaasay ahayd oo toddobaatan saxaabi ayaa halkaa dhulka la dhigay waata marka madiine la tago ee la booqanayo uxud dee aynu soo salaanay ee maqaabirtooda iyo xabaalahooda waxa weeyaan lasoo ziyaarto guuldaradaa maxaa sababay walaqad sadaqakum اllahu wacdah id taxusuunahum biidnih xataa idaa fashiltum watanaasactum fi اlamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu alaakhira ilaahay waxa uu caddeeyey inuu markii hore u rumeeyey waxay doonayeen oo guushiiyo gargaarkii ah laakiin markii aada fashilanteen ee isqabsateen ee amarkii rasuulka aada caasideen ayaa wanaaggii markii hore laydin tusee guusha ahayd waxaa laydinku bedelay guuldaro oo waa jabteen waayo minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira waa saxaabadii kuwa sidaa lagu leeyahy qur-aanka iyo diintu yacni dadka runtay u sheegta haddii qofka madaxun loo salaaxo la yidhaa wax ku dhaamaaba ma jiro dee waxba hagaagi maayaan iyagoo saxaabatu rasuula kuwii dadka ugu qiimo badnaa ayaa la canaanto runta loo sheegay oo la yidhi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mida kuwa adduunyo doonaya iyo kuwo kaloo aakhiro doonaya oo macnaha dee raggii halkaa ka soo dhaadhicay yidhi war qaniimada aynu la soo qaybsanno dee adduunyaa gashay waxay sababtay macsiyadaa iyo dembigaasi jabkaa iyo hasimadaasi inay dhacdo awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum markay idinku dhacday musiibo aada idinku hore libinlaabkeedu hesheen ilan maalintii hore beder tan ku dhacday libinlaabkeed bay muslimiintu heleen oo maxay heleen dee toddobaatanna way ka dileen gaalada toddobaatanna nolol bay kaga qabteen muslimiintana maalintan dambe uxud toddobaatan baa laga laayay markaa tan iyaga ku dhacday libinlaabkood bay hore gaalo u gaadhsiiyeen laakiin muslimiintii markay yidhaahdeen anna haada maalintii horaa baanu ka taag darayne siday maanta tani ku dhacday ilaahay wuxuu yihi qul huwa min cindi anfusikum meel kale ha u doonina naftiinnay ka ahaato idinkaa dembaabay waa laydinku edbinayaa ilaahay wuu awoodaa inuu u gargaaro nebigiisa iyo asxaabtiisa walow shaaa allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd ilaahay hadduu doono gaal iyadoon qori iyo waran iyo seefba loo qaadan ayuu gumaadi lahaa oo dhulka la simi lahaa laakiin waa laysku keen imtixaamayaa oo waa imtixaan si loo kala caddaadoo dadku u kala socmaan marka guuldaradaasi maalintaa waxay ku dhacday halkaa dembe ee dhacay waxaa daba isweydiin leh maanta imise macsiyo ayaa dhaca intee rasuulka amarkiisa la khilaafaa intee sharciga ilaahay lagu gafaa halkee muslimiintu diinta ay kaga sugan yihiin markaasaad fahmaysaa waxa maanta halkaa ina dhigay inay tahay diinteenna aynu ka durugnay guushuna kuma imanayso in diinta loo noqdo mooye si kale dhacdadaa uxud ayaa ilaahay inooga warramay waxaa kaloo alla inooga warramay dhacdadii beder oo beder iyadoo saxaabadu ay intaa ka kooban yihiin oo dagaalba aanay diyaar u ahayn oo safar quraysheed oo xoolo meel marayo oo ku soo wajahnaa waddadaa beder halkaa ceelkaas oo abu sufyaan uu wato inay waxa weeyaan dee gaadiidka iyo safarkaa helaan oy soo qabsadaan mooye ciidan dagaal usoo diyaargaroobay may ahayn oo saxaabadu ismay soo wada raacin saddex boqol iyo dhowr iyo toban saxaabi ayaaba lagu qiyaasaa abu sufyaan wuu ka war helay marka gaadiidkii iyo safarkiiba waddadiiba waa ka leexiyey gaaladii quraysheedna waa u fariin diray oo waxa uu ihi moxamed iyo asxaabtiisii waxa weeyaan gaadiidkiinnii iyo socotadiinnii ayay ku soo baxeene ka soo gaadha qurayshina intay isku habar wacatay kun nin iyagoo ah ayay halkii yimaadeen saxaabaduna waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin intaasi markay iska soo horbaxeen waa aayad iyo mucjize ilaahay bay ahayd sidai horebay noogu soo martay qad kaana lakum aaya fii fiatayn iltaqataa yacni waa mucjiza tirada sidaa u kooban ee mu'miniinta ah ee aan dagaalba diyaar u ahayn iyo tirada sidaa u fara badan ee gaalada ah ee dagaal usoo diyaargaroobay ayaa fooda isdaray haddana si loo ogaado guushu inaanay ahayn tirada iyo farabadnaanta guushii ilaahay waxa uu siiyey muslimiinta oo waa ka alla uu yidhi walaqad nasarakum اllaahu bibadrin wa antum adila haddaba halkaa casharka ku jiraa waa maxay maalintii uxud oo ay dagaal diyaar u ahaayeen oo nebigiiyo asxaabtiisu kun nin ay ahaayeen oo yacnii dagaal loo diyaargaroobay maxay ku jabeen maalinta bederna iyagoon dagaalba diyaar u ahayn maxay ku guulaysteen waxaa halkaa laga garanayaa wama nasru ilaa min cindi illaahi alcasiizi alxakiim ma aha fara badnaan nasriga allah bixiya annasru biaacatih waalhaziimatu bimacsiyatih waxaa lagu guulaystaa waa aacada rabbi iyo diintoo lagu toosnaado waxaa lagu guuldaraystaana waa macsiyada rabbi iyo diintoo laga durko marka labadaa cashar waxaynu ka kala qaadanaynaa casharka beder aacaa lagu guulaystaa casharka uxudna macsiyaa lagu jabaa maanta markaa muslimiinta maanta joogtaa hadday guul doonayaan dee waa inay diintoodii usoo noqdaanoo ilaahay ay ateecaan oo macaasida ay iska daayaanoo gaalana ay isaga hadhaan haddii kala guuli waa ka dheerta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay waid kadowta min ahlika tubawiu lmu'miniina maqaacida lilqitaali wallahu samiicun caliim id hama aa'ifataan laba qolo oo ka mida muslimiintii inay ku hamiyeen dib inay dagaalka uga noqdaan waa uxud waxaa la yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam kunkaa asxaabtaa markuu la baxay waxaa la socday cabdilaahi bnu ubay ibnu saluul munaafiqii weynaaye madaxa munaafiqiinta ayaa la socday dhexda markay sii socdaan ayuu dhowr boqoloo nin dib ula soo noqday oo yihi maxaynu ubadkeenna iyo iyo waxa weeyaan ciidankeenna ugu laynanaa halkan faa'iide ma leh munaafiqaasi markuu rag badan la noqday ayaa waxaa hamiyey ku hamiyey inay noqdaan laba qaybood waa banuu salima oo ansaartii ree khasraj ka mid ahaa iyo banuu xaaritha oo ansaartii ree aws ahaa labadaa qabiilo ama labadaa daa'ifo waa banuu salima iyo banuu xaarithe eh ayaa waxay ku hamiyeen iyaguna inay dib u noqdaan laakiin ilaahay baa sugay oo may noqon oo wallaahu waliyuhumaa halkii bay ku sugnaadeen jaabir oo banuu salimo ka mid ahaayoo ree khasraj ahaa ayaa waxau yihi jaabir sida bukhaariga ku sugan fiina naزlat id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyuhumaa waxa uu yidhi annaka haddaanu ansaar nahay weliba ree banuu salima qoladayadaa ree khasraj iyo waxa weeyaan ree banuu xaarisa annaka ayay labadayadaa qolo ayay aayaddani ku soo degtay baa uu yidhi id hama طaa'ifataani minkum an tafshala wallaahu waliyuhumaa waxa uu yidhi wamaa uxibu annaha lam tanzil mana jecli inaanay soo degi lahaynoo inay soo degtay waan jecelahay waanan ku faraxsanahay macnuhu waxa uu yahay waayo wuxuu yidhi alla waxa uu raaciyey wallaahu waliyuhumaa wuxuu yidhi waxoogaa canaanay ha noogu sugnaato oo id hama طaa'ifataani minkum an tafshala way ku hamiyeen may noqone marka intaa canaanay ha noogu jirto laakiin waxay igu filan oon ku faraxsanahay inuu alla raaciyey wallaahu waliyuhumaa marka anna kaanu ahayn waanan ku faraxsanahay buu yidhi inay nagu soo degtay liyaqطaca طrafa min aladiina kafaruu aw yakbitahum fayanqalibuu khaa'ibiin qacigu waa qatli iyo dil kabtiguna waa in nolo lagu qabto labaduba way dhaceen oo liyaqطaca arafan waa beder eh toddobaatan baa laga laayey aw yakbitahum toddobaatanna waa laga qafaashay fayanqalibuu khaa'ibiin guuldarro iyagoo jiidanaya ayaa dib ay dabadoodii uga noqdeen oon guushay doonayeen gaadhin waxaa la yidhaha awda waa maanicatu اlkhuluwi mujawisatu اljamci awdu carabiga yacnii way mancidaa labada shayba meesha inay ka madhnaadaan way mancidaa waxaanay bannaysaa labada shay inay ku kulmaan iminka labadii shay way kulmiso liyaqطaca طarafan min aladiina kafaruu aw yakbitahum qaطcigii iyo kabtigii labadiiba way jamcisay oo toddobaatanna waa laga laayey toddobaatanna nolol baa lagaga qabtay guuldaraanay la noqdeen waxaa kaloo suurowda awdu waxa ay gasho inuu labada shay midkood xasilo laakiin labadooduba ma wada maqnaan karaan sidaasaa loo yidhaha maanicatu اlkhuluwi mujawisat اljamci xagga madadka malaa'igta waxa weeyaan anfaalna waxaa ku jirta kun bialfi min almalaa'ikati murdifiin halkanna waxaa ku jirta bialaaثati aalaaf iyo bikhamsati aalaaf jamacooduna waxa weeyi markii hore madad ilaahay wuxuu uga dhigu u ziyaadiyey kun kadibna saddex buu uga dhigay kadibna shan kun madad rabbaani aanay ahaayeen musawimiina culimmadu waxay sheegaan malaa'igtaasi cumaamado cadcad ayaa calaamad u ahayd oo waxay ku soo galeen yani qaybki yani qaabkii ama suuradii malakiga ahayd ee malaa'igta lagu yaqaanay kumay soo dagaalgelin oo suurada hadday ku yimaadaan dee malag keliyaaba cagta marin kara laakiin waxay ku soo degeen suurad bashar ama bani aadam malaa'igtana waxaa awood alla u siiyey waa qudratu tashakul inay waxay doonaan isku ekaysiin karaan markaa bashar ayaa iska soo dhigeen markaa iyagoo bani aadamkii u eg oo cumaamado cadcad xidhan ayaa alla uu soo dejiyey jibriil mooyaane hogaamiyahoodii ahaa oo isagu cumaamad cawlan calaamad ay u ahayd marka camaaim baydaa inay astaan u ahayd baa culimada mufasiriintu ay sheegaan musawimiinada alla waxaa uhi wadkur xusnabi allow idwaagii kadowta aad ka kalahday min ahlika ehelkaaga aad ka kalahday tubawiu xaal aad dejinayso xaaladu waa saddex xaala manwiya muqadara iyo xaala maxkiya iyo xaala muqaarina xaala muqaarina waa ta shayga la xidhiidhsan laga xaalaynayo isku wakti ay dhacayaan xaaliga ah waa xaala muqaarina xaala maxkiyana waa shay tegey marka wax laga xaalaynayo ee laga waramayo xaala manwiyana waa xaala muqadara oo waxaan weli dhicinba ayaa la niyeysan yahi oo la qadarayaa inuu dhici doono marka iminka xaaladan waxaa la yidhaha waa xaala manwiya oo tubawi'u lmu'miniina tabawu'a dejinta ciidanka uu nebigu dejinayo iyo kalahaadda uu reerkiisa ka kalahayaa dee isku wakti may ahayn oo markuu ka tago ehelkiisa ee uu goobtii dagaalkaee uxud u tago halkaasuu ciidanka ku kala dejinayaa markaa dee isku wakti maaha xaaladda iyo xilliga uu tegey marka waxaa la odhanayaa tubawiu waa xaala muqadara isagoo qadarayoo niyeysan inuu ciidanka qolo walba goobtooda dejin doono waa mustaqbal soo socdoon weli dhicin alla waxaa uhi wadkur xusnabi allow dadkan axasuusi id waagii kadowta aad ka kalaaday min ahlika ehelkaaga tubawiu xaal aad dejinayso macnaha aad niyeysan tahay inaad dejiso ilin weli may dhicine almu'miniina mu'miniinta inaad dejiso aada doonayso maqaacida meelo ay fadhiistaan oo lilqitaali dagaalka u sugnaaday ama lilqitaali dagaalka dartii aada u dejiso wallaahu allana samiicun kii u maqal badan weeye likulli maa taquuluun wax kastoo aad ku hadlaysaan caliimun bikulli maa tafcaluun wax kastoo aad samaynaysaanna kii u ogaal badan weeyi wadkur xusnabi allow id waagii hammad ay ku hamiday daa'ifataani laba qolo ama laba kooxood ay ku hamiyeen oo ay dooneen labadaa kooxood oo minkum idinka idinka mid a waa banuu salima iyo banuu xaariso oo ansaar ka wada mid ahaaye waa aws iyo khasraje an tafshalaa inay baqato oo dagaalkiiba ay dib uga noqoto ay labadaa daa'ifa dooneen oo ku hamiyeen wal xaalayaa sidaa ay ku hamiyeen allaahu allana waliyuhumaa gargaarahooda uu yahay arrinkooda gacanta ku haya wa cala allah alla dushiisa uun falyatawakal ha tala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta ah walaqad nasarakum ullah walaqad la wallaahi qad nasarakum ullah ilaahay xaqiiqa ahaan buu idinku hiiliyo o idinku gargaaray bibadrin bader halkaa goobtaa beder ilaahay waa idinku gargaaray walxaal baa alla idiin gargaaray antum idinku adilla kuwa dulaysan a ahaydeen maxaa looga jeedaa dulliga waa liqilati cadadikum wa cudadikum wa tafawuqi alcaduwi calaykum waa tiradiinna iyo diyaargarowgiinu yaraanta u yaraa iyo sarraynta uu idinka sarreeyey cadad ahaan iyo cuddo ahaanba cadowgiinu idinka fara badnaa yacni adiladu waxa weeye dee kuwa yar cadadan wa cudda wa antum adilla idinkoo dulaysan oo macnaha yar ayaa ilaahay idin hiiliyey ee fattaqu llah ilaahay ka cabsooda lacallakum tashkuruuna si aad rabbi u mahadisaan oo aad ugu mahadnaqdaan nicmada uu idin siiyey halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa istixsaanu tadkiiri binicami waniqami lilcibra inay wanaagsan tahay in dadka la xasuusiyo nicmada iyo niqmada labadaba si loogu waantoobo yacnii wanaagga ku dhaca waa guushii badare iyo dhibaatada ku dhacda waa jabkii uxude labadaba in la xasuusiyo lilcibra factabiruu yaa uli labsaar waa namuudajkaa waxaa loogu soo qaatay taa weeyi waxaa kaloo aayaadkan ku sugan hubuutu qitaali lmalaa'ikati maca almuslimiina fii badrin in malaa'igtu muslimiinta la dagaal gashay maalintii beder iyagoo waxa weeyaan gacan siinaya kadalika min ahami alcibar haziimatu uxud waintisaaru badrin waxaa cibrooyinka ugu waaweyn ka mid ah jabkii uxud iyo guushii beder iyadoo tirada iyo tayadaba aaday u kala duwanaayeen haddana waxaa la dareensiinayey mar walba guushu waxay ku timaado oo bidaaca ah iyo yacni guuldarradu waxay ku dhacdo oo macsiyada ah alla waxau ihi id taquulu lilmu'miniina id wakti ayaa alla idiin gargaaray taquulu aad ku odhanaysay nebi allow lilmu'miniina mu'miniinta aad ku odhanaysay alan yakfiyakum miyaana idinku filayn an yumidakum inuu idin ziyaadiyo rabbukum rabbigiin bialaaثati aalaafin saddex kun oo min almalaa'ikati malaa'igta munzaliina xaalayihin kuwa la soo dejinayo balaa haa way idinku filan tahay in tasbiruu haddii aad sabirtaan oo watattaquu ilaahay aad ka cabsootaan oo waya'tuukum gaaladuna ay idiin timaado min fawrihim waktigoodan haadaa kan ah markaa fawrka looga jeedo waktiga xaaligee taagan waxaa kaloo aslulfawr luqada carbeed la yidhaha karka dheriga ka soo baxaa markaa waxay noqonaysaa min fawrihim haada karkoodan ay karayaan gaaladu ee ciil ay cidiyaha u qaninayaan ee idin cunayaan macnaha ciil cun dartii karkan ay karkarayaane ay joogi laayihiin hadday idin yimaadaan ama waktigoodan hadday idin yimaadaan in tasbiruu haddii aad sabirtaan oo watattaquu ilaahay aad ka cabsootaan oo waya'tuukum gaaladu ay idin yimaadaan min fawrihim waktigooda haadaa ee kan ah ay idin yimaadaan yumdidkum waa idin ziyaadinayaa rabbukum rabbigiin bikhamsati aalaafin shan kun ayaa uu idin ziyaadinayaa shantaa kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ah musawimiina xaal ay yihiin nafahooda kuwa calaamadiyey ama musawamiina xaal ay yihiin kuwa xagga rabbi laga soo calaamadiyey wamaa jacalahu allah wamaa jacalahu allah ey ay ilimdaad ziyaadintaa iyo madadkaa alla kama yeelin malaa'igta ilaa bushraa bushaarayn mooyaane lakum idinka laydinku bushaaraynayo iyo walitadma'ina inay xasisho quluubukum qalbiyadiinu bihi ay bilimdaad ziyaadintaa iyo madadkaa inay quluubtiinu ku qoydo ay ku xasisho ayuunbaa alla u yeelay alla waxau ihi waman nasru guusha iyo gargaarku ma ahaanin ilaa min cindi illaah ilaahay agtiisa mooye meel kala guuli kama ahaanin allihii alcasiizi ee qaalibka ahaa alxakiimi ee xukumka iyo xikmadaba lahaa nasarakum allahu aw amadakum ilaahay wuxuu idinku hiiliyey ama malaa'igta idinku siyaadiyey liyaqtaca si uu u jar uu u gooyo darafan qayb oo min aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka mid ah waa toddobaatankii la laayey aw yakbitahum ama uu u duleeyo waa toddobaatankii nolosha lagu qabtay oo fa yanqalibuu dabeed baaqigu ay u noqdaan khaayibiina xaalayiin kuwa guuldaraystay alla waxau ihi laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun ilaahay waxau ihi laysa laka kuuma sugnaa nebi allow min alamri talada iyo amarka xaggeeda kaagama sugnaanin shay-un waxba amarka adduunka waxba kuma lihid allah maamula aw yatuuba ilaa an yatuuba ilaa uu ka toobad aqbalayo alle calayhim iyaga aw yucadibahum ama uu cadaabayo fa inahum daalimuuna daalimiin weeyaane awduna bimacnaa ilaa ama xataa gaayo ayay faa'iideynaysaa ilaa waktigaas tafsiirka aynu maray ibnu jariir aabari waa daciifiyo wuxuu yihi waa laga habboon yahay waayo lianna almra lilaahi qabla wa bacda laysa lahu gaaya waayo talada alleh horaysiya dambaysaba isagaa alla leh oo haayo ay ku dhammaato ma leh oo waxaa la moodayaa haddii la yidhaha laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim in haayo loo sameeyo meelu ku dhammaado oo talada waxba kuma lihid ilaa uu ka toobad aqbalayo oo hadduu ka toobad aqbalo ma waxbaad ku leedahay waa may marka maadaama macnahaasi uu ka dhalan karo waxau ihi tafsiirkaasi ma wanaagsana laakiin waxaa fiican in loo soo qadaro jumlo oo laysa laka min alamri shay-un halkaa lagu daayo jumlo kalena lasoo qadaro oo awya tuubada haayo u noqota oo la yidhaahdo laysa laka kuuma sugnaanin nebi allow min alamri xagga amarka iyo talada shay-un waxba kaagama sugna amarka waxba kuma lihid alluu u badhax tiran oo iska leh yu-akhiru amrahum kuwaa loo jeedo arrinkooda ilaahay dib buu u dhigayaa aw yatuuba ilaa an yatuuba ilaa intuu ka toobad aqbalaya calayhim iyagay ka islaamayaan aw yucadibahu ama uu ka cadaabayo maxaa yeelay fa inahum iyagu daalimuuna daalimiin weeyi aayaddan waxyaabaha sababnusuulkeeda lagu sheegay culimmadu ay soo wariyeen waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari ku sugan oo sababnusuul saxiixa ah oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uxud muslimiinta lagu jabiyey ee rasuulka la dakray ee dhooshiisii ay jabtay ayaa rasuulku isagoo dhiiggii wejigiisa ka masaxaya ayaa nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam kayfa yuflixu qowmun facaluu haada binabiyihim sidee qolo u guulaysanaysaa sidaa nebigoodii ku sameeyey riwaayada kale waxay ahayd kayfa yuflixu qowmun shajuu wajha nabiyihim sidee qolo u guulaysanaysaa nebigooda wejigiisii dakray oo waxyeelay kayfa yuflixuun markaasi ay soo degtay laysa laka min alamri shay-un aduu nebi moxamedow arrinka waxba kuma lihid kuwan aada hadal haysana iyagoo sidaasa ayaa ama alla hadduu doono wuu ka toobad aqbali oy islaami waana sidii dhacdaye oo rag badanoo wakhtigaa joogay way islaameen oo diintii bay qaateen oo ku toosnaadeen ama ilaahay waabu cadaabi marka macnuhu waxa weeyi adiga waxba yay kula weynaan ilaahay baa talada leh isagaana siduu doono ka yeelaya oo ama ka toobad aqbalaya ama sidaaba ku cadaabaya oo gaalnimay ku baxayaan waxaa kaloo la soo wariyey asbaabta inay ka mid ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam niman qabaa'ilah ayaa u yimid dabeed waxay ku yidhahdeen rasuulkii allow waanu islaamnay waxaananu doonanaa inaadna raaciso niman quraa ah oo qur-aanka noo dhigay iyo diinta dabeed rasuulku waa rumaysto waa raaciyey waayo dee rasuulku qalbigooda waxa ku jirana ma daalacan karo qeybka iyo waxa maqana rasuulku ma oga waa raaciyey dabeed nimanka makri iyo shirqool bay ka ahayde dhegtay dhiigga u dareen oo asxaabtii la raaciyey oo dhan dhammaantood waa laayeen nebigu sala allahu calayhi wasalam arrintaas aad intuu uga xumaaday u damaqday ayaa u qunuud bilaabay iyo habaar oo waxaa sharci ah muslimiinta haddii musiiba ku ku habsatoy ku dhacdo inay salaadaha ku qunuudaan oo salaad walba ama duhur ha noqoto ama casar ha noqoto ama subax ha noqotee salaadaha ay ku qunuudaan oo qunuudda in salaada subaxun la qunuudaa daliil saxa ma leh laakiin haddii dhibaata dhacdo in salaadahoo dhan salaad walba lagu qunuudo lagu allabaryo waxa weeyaan waa arrin nebiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam oo raggaa markii la laayey rasuulku qunuud buu bilaabay salaadda aakhirkeeda bacda rukuuc inuu duceeyo uu gaalada habaaro muslimiinta mustadcafiinta ee la daciifsaday la dulaystayna inuu ilaahay ka soo badbaadiyo gacanta gaalada kuwa waxaa sameeyeyna ilaahay inuu degdeg u halaagu nacdalo ayaa rasuulku ku habaaray oo qabaa'ilka qaarkood iyo qof qofba waa magacaabay oo habaaradiisii waxaa ka mid ahaa allahuma alcan lixyaanan wa riclan wa dakwaana wa cusayata casat illaaha wa rasuulah ilaahay ow nacdal oo naxariistaada ka durki qabaa'ilkaa lixyaan iyo ricli iyo dakwaan iyo cusaya ilaah iyo rasuulkiisa waa caasiyeen yacnii afraad gaarana waa nacdali nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa rasuulku markuu qunuuddaa iyo habaarkaa bilaabay isagoo doonaya deg deg inuu ilaahay kuwaa u halaago ayaa waxaa ku soo degay nebiga laysa laka min alamri shay talada waxba kuma lihid ilaahay hadduu kuwaa doonana waabu hanooninoo wuu ka toobad aqbali hadduu doonana wuu cadaabi laakiin adigu ha isku dhibin markaasaa nebigu qunuuddii iyo habaarkiiba uu joojiyey waxaa kaloo halkaa aynu ka qaadanaynaa nebi moxamed haddii la yidhi laysa laka min alamri shay-un oo awliyada kii ugu awliyeysnaa ahaa oo mutaqiinta alla ka baqda kii ugu alla ka cabsi badnaa ah oo khayru khalqi illaah cid ka khayr badan iyo cid ka welisan iyo cid ka sarraysa aanay jirin oo weli ilaahay ahaa haddii lagu yidhi laysa laka min alamri shay bal ka waran haddii awliyo iyo aqtaab iyo awtaad kale la yidhaa iyagaa kownka maamulo oo cirka iyo dhulka kala hayo oo kan iyo keer samayn kara dee waa khuraafo iyo shirki waayo hadday cidi wax qaban kartoy talada ilaahay wax ku leedahay nebi moxamed baa wax ku yeelan lahaa oo khayru khalqillaah ah nebi moxamed haddii la yidhi laysa laka min alamri shay cid ilaahay wax la maamushaa ma jirto laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab walaa waliyun saalix malag muqarab oo ilaahay agtiisa lagu soo dhoweeyey adduunka ilaahay lama maamulo nebi la soo diray lama maamulo weli saalix oo la karaameeyena talada iyo amarka alleh waxba kuma leh ilaahay bay khaalis u tahay abuurka iyo amarku labadaba alaa lahu lkhalqu walamru ilaahay baa ilaaha wax abuuray ayaa amarkana iska leh sidaanay cidi wax ula abuurin ayaanay cidina waxba ula maamulin alla waxau ihi walilaah allah ayaa iskale maa fi samaawaati samaawaadka o dhan waxaa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlida dhexdeeda waxaa ku sugan yakfir waa uu dhaafaa rabbi liman yashaa cid ou doono waa uu dembi dhaafaa wayucadibhaa cadaaba rabbi man yashaau cid ou doonana wallaahu alla gafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiiyey laa taakuluu ha cunina aribaa ribada ha cunina adcaafan xaal ay tahay libinlaab libinlaabyadaasoo mudaacafatan lasii labinlaabay iyadoo la libinlaabay oo la siyaadiyey oo la kordhiyey ha cunina ribadii iska daaya oo wattaqu llah ilaahay ka cabsooda lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan wattaqu naara naartana iska jiroo ka baqda allatii naartaasoo uciddat loo diyaargareeyey lilkaafiriina kuwa gaalada ah wa atiicu llaha ilaahayna ateeca iyo warasuula rasuulka ateeca lacallakum turxamuuna si laydinku naxariisto hadihi alaayaat waxaa ku sugan lilaahi kaamilu tasarufi fi lkowni kulih walaysa liaxadi maca allahi amrun xataa nabiyuna muxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa la gaara maamulka kownka iyo tasarufka addoommadiisa iyo wixii ku dhacaya oo cid ilaahay amarka iyo talada la lihi ma jirto xataa nebi maxamedna dhaho sala allahu calayhi wasalam oo waxaa laga fahmayaa laysa laka min alamri shay-un alaa lahu alkhalqu walamr waxaa kaloo ku sugan xurmat ribaa qaliilatan kaanad aw kaiira xaaraannimada waxa ribada la yidhaha ay muxaram tahay in la cuno ama ha yaraato ama ha badnaato oo laa taakulu ribaa adcaafan mudaacafatan culimmadu waxay yidhaahdeen mafhuumu lmukhaalafo ma leh oo lagama fahmayo dee inta yar iska qaata oo iska ilaaliya un libilaabyada badan maaha macnuhu ee waa bayaanulwaaqicuuno hadday yar tahay iyo hadday badan tahayba ribo oo dhan iska ilaaliya abu bakr jaabir aljazaa'iri calayhi raxmat ullah tafsiirkeennana aynu akhriyano sheekha mufasirkee leh ee abu bakr jaabir aljazaa'iriy tafsiirka hoostiisa wuxuu ku dhigayaa haddaad aayaddaa hoosteeda eegto waxa uu yidhi sheekhu waa dhintay raximahu llahu tacaala raxmatan waasica laakiin dee mufasiriinta waaweyn ee casrigan ayuu ka mid ahaa caleyhi raxmat ullah hoosta wuxuu ku qoray ribada isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi riba albunuuki alyowm sharun min riba aljaahiliya wahuwa an yabiica arajulu akhaahu shayan ilaa ajal faidaa xalla alajalu walam yajid sadaadan qaala lahu akhir wazid ama riba albunuuk fainahu yabiicuhu naqdan binaqdin ilaa ajal biziyaadatin fawriyatin yusajiluhaa calayh waxaa sheekhu hoosta ku yidhi wuxuu yidhi ribada maanta bangiyada casrigani ay sameeyaan ayaa ka daran tii jaahiliyadii hore ay samayn jirtay waayo waxa sheekhu uu yidhi jaahiliyadii hore waxay samayn jireen ninku walaalkii marka uu waxdaymiyo ee uu ka iibiyo shay dayn ah marka wakhtigii daynta ay gaadho ayuu odhan jiray dayntaydii isi dabeed hadduu helo dayntiina waa ka qaadan jiray isagoon waxba ku kordhin haddii uu waayo uu yidhaa ma hayana wuxuu odhan jiray akhir wasid muddadaa doonto dib u dhigo ziyaadana iigu dar markaa ruuxu intuu muddo kala qabsado ayuu dheeraad kale u saari jiray waa riba nasii ah haddana muddadaasi markay dhammaato ayuu u iman jiray markaasuu odhan jiray imaa an taqdii wa imaa an turbi imaa inaad dayntaydii ii guddooda siiso wa imaa inaad ii ziyaadiso markaasaa hadduu hayana uu siin jiray haddii kalena uu odhan jiray muddo kaleaan ku darsaday ziyaadana waan ku daray marka waxa uu yidhi riba nasiicadii jaahiliyadii hore sidaasay ahayd laakiin wuxuu yidhi ribada bunuugta maanta qofkii markaasi naqada inta wax loo daymiyo oo gacanta laga geliyo ayaa isla markaa waxaa lagu qorayaa ziyaada fawriya mid deg deg oo markaa lagu heshiis yahay oo waxaa lagu odhanayaa sanad haddaad ku keenayso waa intaa dulsaarku laba haddaad ku keenayso waa intaa saddex haddaad ku keenayso waa intaa markaa sheekhu waxa uu yidhi kuwaa hore dee iyagu muddadii markay gaadhun bay odhan jireen imaa an taqdi wa imaa an turbi war ama dayntaydii isi iyadoo sideediia ama muddada ku darso oo siyaado iigu dar kuwa maantuna marka ugu horraysa ee caqdiga lagula gelayo ayaaba dulsaarka lagugula heshiinaya markaa waxa uu yidhi ta maantaa ka daran tii hore xaqiiqaduna waa sidaa si kastoo loo xeeladaysto iyo magac kastoo loo bixiyaba dee ribadu waa riba uun marba haddii dayntii dulsaaru la socdo oo dee ayumaa qardin jara manfacatan fahuwa riban waa qaacido deyn kasta oo kuu soo kordhisa ziyaado iyo dulsaar waa ribo wtaqu naara alatii uciddat lilkaafiriin halkaana waxaa laynagu amray waxa weeyaan in layska ilaaliyo naartii waxyaabihii lagaga badbaadayana waa la raaciyey o wa atiicu llaha warasuul waa aacada alleh iyo aacada rasuulka wax lagu badbaadaya waxaa mawaadiicda ka mid ah bayaanu maa yunji nnaas min annaar wayudkhiluhum ljanna dadka waxaa naarna ka badbaadinaya jannana gelinaya wa aacat llahi wa aacat rasuul iyo sifaadka ka dambeeya ee aayaadkaa kasii dambeeya allah waxau ihi subxaanah laysa laka kuuma sugnaanin nebi allow min alamri amarka xaggiisa kaagama sugna shay-un waxba talada waxba kuma lihid aw yatuuba calayhim usoo qadar oo waxaad tidhaahdaa yu-akhiru amrahum kuwaa aada la yaabteed habaaraysee gaalada ah yu-akhiru amrahum ilaahay arrinkooda dib buu u dhigayaa aw yatuuba calayhim ilaa an yatuuba calayhim ilaa intuu ka toobad aqbalayo ay ka islaamayaan aw yucadibahum ama uu ka cadaabaya labadaa miduuni ka dhacayso fa innahum daalimuun waayo iyagu waa daalimiin waxaana la yidhi raggaa beridoodii waa soo islaameenoo ilaahay waa ka toobad aqbalay walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard walilaah alla ayuunbaa iskaloo cid kale lama laha maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba allah iska leh yakfiru waa u dembi dhaafayaa rabbi liman yashaa cidda uu doono inuu dembi dhaafo oo wayucadibu waa cadaaba yaa rabbi man yashaahu cidda uu doono wallaahu alla kafuurunkii dembi dhaafis badan weeyi raxiimunee naxariis badan yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii yeey laa takuluu ha cunina arribaa ribada ha cunina adcaafan xaal ay tahay libinlaab libinlaabkaasoo mudaacafatan lasii libinlaabay ha cunina iyadoo yarna waa la mid mafhuum ma leh waataqu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan waataqu nnaara naartana iska jiroo ka baqda allatii naartaasoo uciddat loo diyaargareeyey lilkaafiriina kuwa gaalada ah waxaa laga qaadanayaa uciddat annaha makhluuqat mucadda inay hadda tahay mid la abuuray oo la diyaargareeyey oo diyaar ah wa atiicu llah ilaahayna ateeca iyo warasuula rasuulkana ateeca lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين